wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in weli gobollo ka tirsan dalkaasi ay ka socdaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada militariga xukuumadda Addis Ababa iyo kooxaha mucaaradka ah ee ka dhisan dalkaasi jabhadda oromada ee magaceeda loo soo gaabiyey OLA ayaa waxaa la soo warinayaa in ay la wareegtay deegaano hor leh oo ku yaala gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya kadib dagaallo ay la gashay ciidamada xukuumadda goobjoogayaal ku sugan magaalooyinka Mitekel iyo Khamashi ee dalka Itoobiya ayaa soo sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda OLA ay si degdeg ah isugu fidinayaan goboladaasi waxayna maleeshiyaadkan dhowr bilood ka hor deegaanadan ka soo galeen mandiqada Walega sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in deegaanada ay la wareegtay jabhaddan magaceeda loo soo gaabiyey OLA ay ka dhaceen barakaca loo geystay dadkii ku sugnaa deegaanadaasi walow aan la haynin warar xaqiiqo ah si kastaba ha ahaatee waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda xukuumadda Addis Ababa kuwaas oo maalmihii u dambeeyey sii xoojiyey howlgalladooda ka dhanka ah dowladda Itoobiya